bacd allahi subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo ardada jaamacadda hargeysa oo ii saamaxay fursadda tan inaan kelmad kooban idin idhaahdo iyadoo runtii laga yaabo waktiguba inuu cidhiidhi ugu ahaa oan safar ku jiray haddana waxaan sidhi malaa waktiyo kale idins arki doontaana inaad tagtaa waa iska muhim oo aad kulantaan walaaladiin mawduuca uu walaalkay tilmaamay inaan kelmada ka idhaahdo kooban waa aslimat almacrifa waa islaamaynta garashada ama aqoonta aqoon waa shay bini aadamku uu ku nool yahay oo la yaqaano markaaynu qaadanno tacriifka ama sida ay u sharxaan dadka islaamiyiinta ahi ama dadka diintan u nisbo sheegta waxay ku tilmaamaan macrifadu inay ka kooban tahay ama laba masder ay leedahay midi waa wujuudka noolaha iyo jiritaanka dhammaantii oo la daraaseeyo can ariiqi tajriba bay ku timaadaa waa tan inta badan iskuullada caadiga lagu dhigto ee experiment lagu sameeyo ee ay jaamacadda u dhigataan midda labaadna waxay ku timaadaa can ariiqi alwaxyi oo ilaahay abuuray makhluuqaadka ayaa u soo waxyooda waaxid minhum iyadoo loogu talagalay inay hagto basharka dariiqa uu mari doono laakiin mar kastoo ay dhacdo bini aadamku inuu ka weecdo dariiqii ilaahay uu ku hagay ee loogu talagalay inay maraan waxaa la weecda aqoonta xataa tajribiga ama maadiga ee la baranaya ayaa la qalloocata bale waxaa qaldama masaadirta yani epistemologyga culamada ka warantaa waxay maraajic cilmiga u yaqaaniin ayaa xataa qaldama ilaa xad ay gaadhsiiyaan maalan diin marka lasoo qaadoo kale inay ku tiriyaan inay ka mid tahay masaadirta khuraafiga ah yani marka la tilmaamayo masaadir alcilm diintu waxay ka mid tahay cindahum referenceska aan wax kasoo qaadka lahayn walidalik ba waxaa laga yaabaa french cyclopedia haddaad eegto markuu maadada addiin religion markuu sharxayo intuu qoro boqol tacriif oo kala gedisan buu qoraya ka uu markaa door bidaya wuxuu odhanayaa waa shay kasta oo aan xaqiiqada waxba ku lahayn baa diin la yidhaahdaa buu leeyahy yani waa kaanamaa shay kastoo khuraafo ah ayuu diintu u muuqataa waxaa dhacday waktigan dambe inay gacanta ku qabteen ama ay hormood ka noqdeen aqoonta dadkii sidatan u sharxayay oo xataa unesco tacriifkeeda rasmiga marka education ama waxbarasho marka laga warramayo tacriifka rasmiga ee unesco wuxuu sheegayaa waa wax kasta oo taxta tajriba walxisi gala taa macnaheed waxa weeyaan kuma jiraan waxyiga waxa la yidhahda ma soo hoosgeli karo waxaa loo yaqaano macrifada garaadka iyo aqoonta kuma jiro maadaama ay aqoontu inta badan aanay ka fuqin qofku wuxuu aaminsan yahay iyo cultureka uu ku dhaqmo qaybaha qaarkood iyadoo midab aada u muuqda dhaqankiisa qofka iyo muctaqidaadkiisa uu ka dhex muuqdo aqoontiisa gaar ahaan qaybahay ku tilmaamaan human scienceska o dhan alaaliya waxa lagu tilmaamo human sciences in badan wuxuu ku salaysan yahay ideologiyaad bini aadamku uu dhistay oo isagu rumaysan yahay waxyaabaha tajriibiga ee iyaga marka laabka la geliyo ama fact noqda ama beenta noqda sida natural scienceska iyo wixii la nooca waxaa laga yaabaa inay aqalu iyagu ka yihiin inay ka dhib yar yihiin kuwa kale inkastoo iyaga laftooda khusuucbalaad badan ay jiraan saa awgeed baan waxaan isidhi kelmad ka dheh mawduuca aslimat almacrifa in cilmiga la islaameeyo maaha inaynu gedinno cilmiga laakiin waxa weeyaan wixiisa xaqaana in xaqnimo loo arko waxaan sal lahaynna in loo arko inaanu sal lahayn waayo islaamku xaqana wuu sugaa wixii baaila ama aan raad saxan lahaynna wuu buriyaa maanta dunida aqoon markay noqoto weliba aqoonta maadiga waxa hogaaminaya waska nimanka reer galbeedkaa hogaaminaya fikriga qalbiga qarbiga ee dadkaasi hogaaminayaanna markii basharka kale ama ay adoonsadeen ama ay xoog u muquuniyeen ama ay u yimaadeen mawaaqif saddexo bini aadamku istaagay dadka badhis islaam bay sameeyeen way isu dhiibeen oo wax allaaliya wixii loo sheegayba way qaateen dabeetana mar haddaad isi dhiibto waxa qura kuu furani waa inaad naqliso un inaad guuriso oo waxaas inaad soo koobiyeyso waxa ka ratibmaana waa tabiciya xadaariya ama waxa ka ratibmaa waxa weeyaan civilizationka ay ummadaasi leedahay inaad indhala-aan ula socoto oo sax iyo qaladba inaad raacdo dadka badhna waxay sameeyaan aragtitaa ka gedisan oo ah isticdaa inay la colloobaan haddaad la collowdo macnaheedu waxa weeyaan waa muxaaraba inaad tuurto taasina waa intixaar xadaariya yani nolosha wixii tajriba insaanku uu hayo o dhan inaad tidhahdo waa waxba kama jiraanna waa indhala-aan kale waa waa dumis iyona sida u taalla lakiin waxaan leenahay wasiilada saxa ahi waxay tahay inaynu tamyiiz samayn karno inaynu kala sooci karno xadaynu wax kala sooci karno inaynu gaadhno oo waxaa cilmiya xaqa sidiisa loo qaadan karo la naqlin karo la baran karo la guurin karo waxa aan asalka iyo raadka lahayn ama aan waafaqsanayn caqiidada iyo shareecada ad rumaysan tahayna in la reebi karo yani waxaan leenahay waxa loo yaqaano in xiwaaru dhex maro xadaaraadka ama in doodi dhex mari karto xadaaradaha kala gedisan oo la kala qaadan karo wax xasan waxa xunna la radin karo cidda laga rabo markaa booskan inay buuxisaa waa idinka iyo inta la mid ah inta wax idiin dhigta iyo intiina wax baranaysa iyo inta kale intellectualka uu dadku leeyahy inta badani dadka waa caama laakiin fieldkan inta uxidhxidhatay yani ninka askarigii wuxuu uxidhxidhan yahay wadanka inuu xuduudiisa daafacayo inuu dadka ilaaliyo adiguna waxaad uxidhxidhantahay wadanka inaad khuraafana ka ilaaliso wixii xaqan aad usoo rabto idan waa mawqac khatara mawqac uu taagan yahay ardayga muslimka ama caalimka muslimka ama aalibulcilmi muslimkaa waayo qof laga rabo wixii ummadda horumar ugu jiro inuu soo raro oo uu soo guriyo uu barto ku dadaalo waa qof laga rabo wixii aan xaqiiqo ahayn inuu ka tago ummadda muslimiintiina ka guud ahaan waxaynu leenahay markii reer galbeedka xadaaradiisani horu martay kulamadii koowaadee dhex mara wuxuu ku noqday sadma waxaanay filaynin unba kusoo baxay saa daraaddeed waxaa dhacay zalzalat ilmawaaqic baynu leenahay dadkii oo kalsoonidii ka luntay dhaqankii culturekii diintii wuxuu haystay kalsoonidu ku qabay ka luntay bal eh mabda uu rumaysnaa laga yaabo qafasulitihaam inuu galo oo wax questionable oo isagun la isweydiiyo muxuu islaamku waxa u sameeyey kaa maxaa u dhacday kaase sax miyuy isagu uu noqdo waxa questionableka had iyo goor wax la iska weydiinaya inuu noqdo taasina waxay sababtaa dadka uu markaa caynkaas ku dhacdo inhizaam daakhili inuu dadku psychologically jabo nafsiyan uu u jabo oo uu isdhiibo marxaladaasi waxay sababta inay bataan maadaama oo dadku uu diyaar garoobay liqubuuli lbadiil bedelka kale in la aqbalo in irsaaliyaadku ay tiro bataan cidda la diraya ay tiro badato mu'asasaadka sidoodiinu inta loo soo raro caalamlislaami la geeyo siday uga jirtay london ama new york uga dhisnayd aragtiday ku salaysnayd bookskay ku salaysnayd falsafaday ku salaysnayd iyo sideediyo inta la qaado in meel kale laga soo dejiyo in la taageerto namadka ama qaabka galbeedku uu socdo dhammaantii waa marxaladii isticmaariga ahayd baan odhan karna mujtamacu marxalad labaad buu galay islaamiga markaynu isku wada darno oo ah marxalo muwaajaha bal waxaan in harbala dib loogu sameyo in dib loo shaandheeyo in dib wax loo akriyo in dib muwaasana loo sameeyo marxalo saddexaad buu galay baynu leenahay haddana oo ah in iyagu ay isku tashadaan oo bal ay tijaabin karaan inay iyagu dadkooda ama waxbari karaan ama aqoontooda oo cilmi baaris ku samayn karaan ama horo socon karaan waxa mawduucayga kani markaasi uu ku saabsanaan doonaa isagoo si kooban aan usoo bandhigi doono aqoontan iyo sidaynu u rabno inay islaamowdo markaan leeyahy inay islaamowdo maalan dadkii muslimiintii oo kale islaamnimada iyo aqoontu may kala baxsanayn taasi waxaa keentay maalan salaad ayaa la tukan jiray culammadii fiqiga ee salaada dhigi jirtay waxay u baahdeen inay taxdiidin karaan qibladu meeshay ka xigto oo lactureka masaajidka laga dhigayo ee ah min shuruudi sixati salaat waxaa ka mida maxay in qiblada la eego muslimiintuna way ballaadheena caalamkay qabteen in la taxdiidin karaa maki markaa waxay u baahatay fanni dhan oo ah kharaa'id iyo maabab iyo jugraphy iyo in astronomy la barto iyo in xidiga lagu calaamadiyo iyo jiheeyaal in la sameeyo olds waxay develop gareeyeen muslimiintu iyagoo muctaqadka duulaya iyagoo raba inay xadidaan xaggu u tukan lahaa ninka afghanistan degani ama ninka morocco degani iyagoo raba xaj baa ku waajibahaa dadka muslimiinta ah xajku wuxuu qofku rabay inuu helo ninka xaajiga ahi aslam ariiquu maro ariiq biyo leh oo wado fiicana oo aan buur lahayn oo bahalada ka weecsan idan waxay u baahatay inuu jugraafigu qofku keeno in la garan karo caalamka iyo wadooyinka maro oo dhan wadooyinka biyaal iyo kuwaan biyaal ahayn kuwa buurta iyo kuwaan buurta ahayn kuwa bannaan iyo meelaha fiican idan waxani wuxuu dhalay baynu leenahay inay xataa scientifically u fakeri karaan mujtamacii fiqiga dhigaya masaajidka joogay waxaan leenahay maanta waxaynu u baahanay marka inaynu cilmiga kharbala dambe dib ugu samayno oo aynu garanno laba shay waxyiga oo ka koowaada waxyiga oo ka koowaada aan leenahay waa cilmiga ugu saxan ugu toosan khata aan lahayn syniska dhabtiina uu markhaati furayo iyo baynu leenahay cilmi kaloo ku salaysan tajribada bini aadamka oo u baahan isna in si dhaba loo xaqiijiyo cilmiga tajaaribta bini aadamka ku salaysani wuxuu leeyahay astaamo isna u baahan in la daraaseeyo astaamahaasi waxaa ka mid ah waa yarye mar kastana waxaa la socda awhaam tiro badan leh oo qofka bini aadamku ismoodsiiyo walidaalik ayuu casriga kan ninkay u tilmaamaan inuu saynisyahankii ugu weyna ahaa albert einstein odaygii yahuudiga ahaa ee albert einstein la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahy weer aadu macruuf oo idhaahdo one thing i have learned in a long life that all our science measured against reality is primitive and childlike and yet it's the most precious thing that we have albert einstein baa wuxuu leeyahay taarikhdaydii dheerayd ee cilmiyeed waxa aan bartay buu yidhi waxa weeyaan wax allaaliya waxaan synis soo ururinay oo dhami haddii realityga iyo nolosha loo eego buu leeyay inuu primitive iyo childlike yahay aqoon aad u dambaysa inay tahay marka xaqaa'iqda dunida lagu eego buu leeyay laakiin haddana waxaan arkayaa buu yidhi waxa ugu qiimo badan ee daan haysanuun inuu yahay markaan bashar nahay ee aqoon bini aadam ku xisaabtamayno waxyaabaha ugu qiimaha badan leaan haysanna inay tahay taa macnaheedu waxa weeyaan aqoonta bini aadamku maalin walba way kortaa maalin walba way kortaa absolute value maaha maalin walba waxaan la ogaan jirin baa la ogaada walidalik ayuu dakhtar macruuf oo la yaqaano oo kuliyat ib ee colombia colombia university jooga ayaa wuxuu tacliiqinayay masale ay bara dhaweyd yidhaahdeen way soo baxdo waa la helay oo ay leeyihiin human anatomy booksko dhan baanay hore ugu oolin waa cadala bay idhahdeen ama waa muruq yar oo wejiga bini aadamka ku jira oo aan all books ku qorayn bay leeyihin oo one an inch gaadhi kara oo haddana aan wax allaaliya waxa science books maanta yaalla aanu ku qorayn markaasu wuxuu yidhi waxaan iminka aad sheegaysaan waxay la mid tahay nin la yidhi buu yidhi maroodi ayaa sitting roomkaaga fadhiyo weligaana maad arag waa la dhaafayso yani waa waxa bini aadamku adag buu leeya inaan masaladan aqbalaa waa maroodi sitting roomka fadhiya buu leeya haddana uuna aad soo dhaafayay maalin kastoo aan kuu muuqanin waxaan leenahay waxaas waxay muujinayaan basharinimada iyo bini aadamku mahmaa uu aqoontiisu tatawurto xadka ay gaadhayso waxaan leenahay waxaynu u baahanay inaynu kala saarno aqoonta marka cidda kala saari lahaydna waxaan arkaya idinka iyo in idin dhiganta inay tahy oo an si dhaba u daraasayno inaynu ka reebno waxyaabaha aan scientifica ahaynee la daba dhigay waan odhan karnaa qaarkood waa forgeries xataa saynis yahanadu sameeyaan maalan amila basiita baan idin siinaya saddex tusaaloos ka fudud oo darwinismka ku salaysan yani fikradda darwinismka la ydhaho fikrad macruufoo la wada garanayo charles darwin charles robert darwin ninkii la odhan jiray iyo bookskiisii uu qoray iyo aragtidii evolutionka sheegaysay bini aadamku inuu soo tatawuray ama noolahoo dhamiba inuu evolution kusoo dhacay aragtidaasoo maanta laga yaabo saynisyahanada dunida ugu badan inay rumaysayn inaanay asal lahayn laakiin kama warramayo asal la-aanteeda iyo asalkeeda lakiin waxaan ka warramayaa bini aadamku markuu wax rumeeyo sida ugu daliil doone ugu raadceeyo waxaa jirta sawir baa jira madxafka ingiriiska oo la jiray british museumka oo la odhan jiray piltdown man piltdown waa tuulo yaroo ingiriis ku taalla sawirkaasi madxafka ingiriiska wuxuu yaallay afartan sannadood sawirkaasi intuu meesha tan yaallay waxaa laga diyaariyey in ka badan shan boqol oo doctorate tasisa tasis la qoray oo doctooraa shan boqol oo nin ka badan baa doctooro ku qaatay waxaa loo daliishanayay sawirkaasi dhammaantii inuu yahay bicture saxa oo tilmaamaya inuu bini aadamku soo tatawuray laakiin mar qurun bay nasiib darro kale soo baxday waxaa la yidhaahdaa tii ayaa nin abiiboo macruufa oo charles dawson la odhan jiray oo ahaa hiwaayana u lahaa cilmi lmutaxajiraat helanthropologist ahaa ayaa wuxuu sameeyey wuxuu sheegay inuu god qoday oo uu ka soo helay fossilis ama inuu ka soo helay hadhaa lafaah hadhaagaa lafa ahi wuxuu ka kooban yahay daan iyo madax iyo ilko daanka ku rakiban dabeetana waxaa iska jira nimankan rasaamiinta iyo markii la qiyaasay qofka madaxiisu intan leekaa daankiisu intan leekaa suuradiisu siday u ekaan lahayd waa la sawiray waxaa la sawiray sawir sheegaya bini aadam iyo daayeer dhexdii qof daayeernimadii ka soo kobacay oo bini aadamnimadii ku soo socda oo madaxa timo jilicsan ku leh oo intan sare oo bini aadam uga soo eeg laakiin daamanka iyo inta tan weli kasii ah daayeer weli kasii ah markay jamjamadii intii la baadhbaadhay waxay yidhaahdeen wuxuu jiray around half a million year old bay yidhahdeen weeyaan cont shan boqol oo sannadood ayaa lagu qiyaasay bay yidhi inuu jiro dabeetana matxafyadii baa la dhigay waxay yidhaahdeen waa absolute proof for human evolution ayuu yahay forty years baa sida lagu waday waxay yidhaahdaan waa tacaaliiqda la sudhay de waxaad ka garan kartaa meesha shan boqol oo dictooraa lagu diyaariyey in bahalkan lagu qaato iyo siduu tatawuray iyo nooca uu soo baxay inta juhdiya awood gashay waa kii lahaa henry felfid osbron odaygii haysan jiray oo isaguna qiso kaloo macruufo lean sheegi doono oo evolutionista maraykana museumka new york hayn jiray ayaa yimi bay yidhahdeen kii london markaasuu eegay markaasuu wuxuu lahaa waxa kani waxay caddaynaysaa buu yidhi in weli mufaaraqaad paradoxes inuu nagerku noo hayo oo maalin walba waxa cajiiba o ay soo baxayso masaladii sidaa loo waday waa afartan sannadood sidaa la rumaysan yahay ayuunbaa nineteen forty nine wuxuu fasalkaasi ku biiray qayb la rabay in lagu tijaabiyo fallorin testkii yaraa berigu soo baxay fallorin testku waa in la qiyaaso shaygan ama lafaha kan inta fallorine ku jirta oo loo daliishado markaa intii sarawaadee uu bahalka hare asna kenitocley ninka la yidhaahdo group wato ayaa loo diray inuu sameeyo fallorin test kenitocley markuu sameeyey fallorin testkii waxaanu filayn baa soo baxay strange bay noqotay waxaa soo baxday daanka gebigiisaba inaan wax florina ku jirin tapinis waa maalin dhaweyd buu dhintayba daankan gebigiisuba florintuskii markii la mariyey waxa soo baxday inaanu haba yaraatee waxbaba ku jirin waa inuu maalin dhaweydii dhintay iskalkii baa la eegay iskalkii sare jamjamadii madaxii waxaa laga helay waxoogaa florina waxay idhahdeen kanina years ma jire wa few thousand dhowr kunoo sannadood buu ayuu madaxanina sii dhisnaa waxay eegeen daankiibaa shaki keenay markaasi daankiibaa dib loo baadhay dib u jeegareeyeen waxaa la arkay ilkuhuba inay forgery la sameeye yihiin oo daanka lagu rakibay dib bay usii eegeen tuulalkii yarraayay idhaahdeen meesha godkaa lagala soo qoday baa la eegay mise waaba biro yararoo la qoray oo iyaguna dhowaan qalab la sameeyey oo loo ekeysiyey kii dadkii hore uu isticmaalayay inuu yahay waxay noqotay wax la qaadan kari waayo forty years ba halkii dictoraaga lagu diyaarinayay ee shan boqoloo dictorata lagu qaatay ee forty years muslimka yaalay ee caalamka o dhami sida u qaatay maanta in la yidhaahdo florintas baa lagu ego waxba uu ka soo bixi waayo in horaa loo rumaysan kari waayo waa la aamusa waxay noqotay haddana in baadhis dambe loogu celiyo viner nin la odhan jiray iyo group wata la yidhi warbalhoakan dib ha loo baadho gii baa declaration la sameeyey oo publica loo sheegay baalkani iskalku bay idhaahdeen an boqoloo kunoo sannadood ma jirine an boqoloo sannadood oo quru jiray daankuna bay idhaahdeen daan bini aadanba maahe waa aib waa daan daayeer goriilo yar daankii weeyaan bay idhaahdeen ilkuhana bay idhaahdeen iyo inta lagu sameeyey baa icir test markii la geliye la saaray wixiiba way kala daateen waa forgery lagu soo rakibay therefore wuxuuba waa forgery nin evolutionist uu sameeyey oo madax bini aadam iyo daan doofaar iyo farsamo yaqaannimo ilka inta la isugu rakibay ayaa waxa la mariyey bay idhaahdeen potassium dichromate bay mariyeen si uu ugu muuqdo shay gaboobay oo aada u baaliya tiina icir test markii la geliyey wixiiba waa gabowg iyo wixiiba uu ka baxay oo wuxuu noqday uun daayar yaroo beri dhaweyd dhintay daankii idan waxa soo baxay waxaan la qaadan karin oo aad ise labaad baan tilmaamaya maalan oo evolutionistiskaas ka mid ah aragtiyadooda waxaa jira waxay yidhahdaan isna nabriska man oo nineteen twenty two-gii henry fairfield osborn odaygan la odhan jiray aan sheegaynay oo ka mida isaguna darwinismka dadkan aaminsanaa oo new york museumka joogay ayaa wuxuu sheegtay meesha la yidhaahdo nebraska oo snake brook ku dhow xagga galbeedka ka xigta inuu ka soo helay ilig iligii baa laga dooday dooday doodiisi markay socotay waxaa la yidhi waa ilig bini aadam iyo daayeer u dhexeeya waa qoladii dhexe aynu raadinaynay la waayey intay daayeerka ka timi aan weli dadka gaadhin ilkahoodii weeyaan baa la yidhi weliba waa la sii wado waxa la yidhi waa casrigii polocin periodka bay yidhahdeen weeyaan waa la sii wado waxay noqotay iligii in sawir loo sameeyo iligan kalehi siduu u ekaa dabeetana saddex sawir oo kale nooco qof madaxan sarena u yar daaman yaroo kuwa daayeerka u eeg leh laakiin haddana bini aadama saddex shayboo kala gedisan oo noocana bay u sameeyeen iyagoo ku doodaya inuu yahay insaan waktigana bale scientific name baa loo bixiyaa tatawuriyiintu scientific nameskay u bixinayeen oo ay yidhaahdeen waa patesantropis erectus waktigiisii weeyaan bay yidhahdaan oo scientific name baa loo bixiyo wakaa muddo markii sidii lagu waday william brin nin la yidhahda radiya la yidhi oo yidhi war waxaan waxba kama jiraan oo waxaa lagu qaaday isna tashniic aad baa loo ceebeeyey waxaa la rabay markaasi in la tilmaamo waxa kani inuu sax yahay baa godka laftiisii dib loo qoday skeletonkii qayb kaloo ka mida la soo helay wixii muddada madxafka new york yaallay ee cilmi baadhista lagu sameeyey ee loo cadaynayay inuu ahaa bini aadamkii iyo daayeerkii wuxuu udhexeeyey waxa ka soo baxayba dad iyo daayeertoona inaan ahayna doofaarradii maraykanka mid ka mida inuu ahaa iliganiba kale doofaar buu noqday oo ariiba evolutionistkaasi maalan haddaan tusaale saddexaad ka bixiyo nin iyaga ka midabaa wuxuu yimi meesha la yidhaahdo congo dabeetana nin afrikaana oo dadkan gaagaabana oo pigmisa ayuu qaata waxay sheegayeen aragti ah qoladaasi tatawuriyiinta aaminsan evolutionistiska ahay fossils kudhaynu raadinayna xataa waa la heli karaa bay yidhahdeen waktiyadaasi hadhaagii nooca kan haddii la baadi doono bay yidhahdeen waa lasoo heli karaa hadhaaga baadigoobkiisi iyadoo lagu jiro buu ninkani meesha yimi dabeetana waxay idhahdeen waxaynu heli karnaa half man half ape waa in lasoo helaa bay idhahdeen nin ka mid a oo dabenga oda yaroo la yidhaahdo xaas iyo laba caruura leh ayuu qabtay mid iyaga ka midi cage buu ku riday qafs yaroo xayawaan baa lagu riday waa la dhoofiyey new york baa la geeyey waa nineteen o fourkii new york baa la geeyey museum baa la dhigay lectures baa laga bixiyey waxaa la yidhi waxaanu soo hellay mid daayeerkiina ka yimid dadkiina aan soo gaadhin waa xabad bigmisa midhi yar oo ah dadkan gaagaaban mid ah oo konga konga waa taqaanin dad gaagaaban iyo dad daadheer bay leeyihin labada qaybood bay ukala qaybsamaan dabeetana waxay noqotayba in macradada lagu soo bandhigo st louis welfare meesha la yidhahda lagu soo bandhigi jiray isagoo waxoogaa shambaazi iyo gorilayaale lasoo raaciyey waa nin afrikaan oo yaroo gaaban oo dhowr daayeerna la socoto oo laleeyahy nooca kani waa noocay caynkaasa noocanina waa kii ka dambeeyey kanina waa marku soo tatawuray uu insaanka kusoo dhawaa otambingo otabenga ninkan la odhan jiray sidii loola dhaqmayay mucaamalo baa lagu sameeyey dabeetana zuugaa la dhigay zuuga new york buu yaalay isagoo ka mid ah abiska qayb ka mida isagoo ah muddo markay noocan ula macaamulayeenna suicide buu sameeyey wuu isdilay bay idhahdaan muddo markii noocan loola macaamilayay waxaan oo dhami maxay ahayd waa wax la aamino la rabay in la bruuf gareeyo wax la aaminay oo scientifically khuraafo ah ilaa maanta silabasyada dunida jaamacaadka waxan o dhan waa lagu dhigaa iyadoo maanta la leeyahay field science ka midi ma jiro ilaa iyo evolution wuu burinaya mathematiciansk way buriyaan oo physicska kuwa daraaseeya way buriyaan oo kuwa chemistryga way buriyaan haddaynu u baahano maalin baynu gaarkeeda uga warrami any field science ka midi wuu burinaya evolutionist theory maantana waxaad moodaa dunidu in in badan ay ka xorooday matalan miaal basiitaan siinaya sanawaadkii ugu dambeeyey maraykanka ilaa laba boqol oo munaadaro la sameeyey laba boqol oo doodood baa jaamacadka maraykanka lagu qabtay wati yar wakti yar gudihii oo ay doodayaan saynis yahanada u doodayo evolution iyo saynis yahanada creationka u doodayo le waxaana kama jira labada boqoloo goorba waxaa la jebiyey qoladii evolutionistka ahayd waayo waxaan ahayn wax jiraan ahayn misaalkan maxaan usoo qaatay misaalkan waxaan usoo qaatay wax badan baa jira oo academically laysu dhigo oo weli jaamacadka oo ina dunida la yaqaaniyo waxaan oo dhan ah oo aan loo dhigin as history haddii la dhigayo yani taariikhdii cilmigu uu soo marayo marka waxa la rumaysana hadday tahay waa gaas aan loo dhigin as history loo dhigo as fact scientific facts inay yihiin oo aan xaqiiqo lahayn idan qofka muslimkii wuxuu u baahan yahay bay leenahay aslimat almacrifa waxaynu u baahanahay inaynu kala saari karno wax xaqa iyo waxa baatilka ah can ariiq alcilmi lagu kala saari karo waxaynu kaloo u baahanay inay si fiican aynu inooga dhaadhacdo mabaadi'da diiniga ee dadka muslimiintii ay rumaysan yihiin ama ay caqiidaysan yihiin waayo taasba waxay fudaydinaysaa qofku hadduu diintiisa si fiican wax uga garanayo waxay fudaydinaysaa in uu absolute valuega ka horaysiiyo adilada kale oo qawaadicda waxyaabaha birimogoysiga ee qur-aan iyo xadiid ay sheegeen ee min asamaa ka yimi ilaahay caalamkan oo dhan iyo basharkaba garanaya uu sheegay inuu noqdo bayska uu qofka muslimkii wax ku dulbinaynayo scienceska iyo muctaqadaadkiisa iyo waxaan uu baadhayo uu ku dulbinaynayo midna ogsoonow abid hadday xaqiiqadu cilmi tahay iskama hor imanayaan ma jirto waxa la yidhaha waa xaqiiqa cilmiya iyo nusuus sariixoo diinadoo iska hor iman karaa ma jiro waayo xaqiiqada cilmigii waa iktishaafun waa kownkan inaad ikhtishaaftay ilaahay kownka sameeyeyna inuu wax qaldan marka horeba kuu sheegaa waxaan macquul ahayn idan waa qasab ama adaa fahamkaagu qaldan yahay naskan sidaad u fahamtay ama waxaanaad scientific proofka moodaysaan scientific proof ahayn laakiin waa qasab labadan inay isu markhaati furaan in wixii tajribe ee laga sameeyey kownka kan iyo wixii ilaahay soo dejiye uu ku warramay inay isu markhaati furaan ama the same direction ay u socdaan waa masale musallamaadka ka mid a tanaaqud kastoo yimaadaa uun waa adiga iyo maskaxdaada tanaaqud kastoo aad aragto imaa waxaanaad xaqiiqada cilmiga u haysataan xaqiiqa cilmiya ahayn ama sidan aad wax u fahamtaan nasku wax u sheegaynin ee adigaa misunderstanding sameeyey waa labada midun laakiin macquul maaha inay labadoodu si dhaba isaga hor yimaadaan ilan islaamku wuxuu inoo ogol yahay ama uu inaga fogeeyey wax alaaliya waxaan scientific method ahayn dariiqo cilmi baadhiseed waxaan ahayn hadduu sixir yahay iyo hadduu faalifaaliye yahay iyo hadduu qayb wax ka sheeg yahay iyo hadduu shacwade iyo waxaasi sharcigu marka horu ina yidhi waxaasi waa khuraaf waxba kama jiraan waxaa layna tusiyey wax waliba inuu baadhis u baahan yahay iyo inaynu ogaano dunidan maanta aynu dhex soconnana waxa la isku gumaystaa waa aqoon waxa la isku gumaystay rasmiga ahi waa aqoon that's why bay yidhahdaan qarniga koob iyo labaatanaad isagu xarbigiisu wuxuu noqon doonaa bay yidhahdaan aqoon walidalik baa maanta researcheska innaga waxaa laga yaabaa ama dunida saddexaad tacliimta iyo cilmi baadhista iyo waxaa kan one percent waxaan ahayn dhaqaalaha ummadoo dhan in lagu bixiyo lakin militariga iyo kuwa in lagu bixiyo boqolkiiba afartan ama boqolkiiba intaa iyadaan loo arkayo tacliimtu inay wax liidatata waa il dunida ay cagsiga tahay oo matalan meelaha gigantic researcheska matalan ee balaayinta ku baxda ingiriisku keligii wuxuu leeyahay sagaal laakiin jaban boqol bay keligeed leedahay iyadoo laga yaabo hantida badanka waxyaabaha ugu tirada badan lee investment lagu sameeya inuu kan yahay waxaan leenahay waxaynu u baahanay cuqusha idinka idinla mid ah iyo idinka in investmentka waddanka uu galo inuu noqdo waxaa la rajaynaya inay mujtamaca kan wax ka bedeli karaan qadiyadda ka dambaysa taasaan iyana tilmaamaya waxa weeyaan aqoontiinu inay more practical noqoto ama aqoon ina anfacaysa inay noqoto miaal basiitaan idin siinaya aqoonta waxay fiican tahay marka ay mujtamaca ay la nooshay wax tarayso maxaa wax loo bartaa horta soomaha inaad dadkaaga wax u qabato iyo noloshooda inaad tatawiriso waxaan inta badan noloshoodaba applicable ku ahayn haddaad dhigto ama barato waa iska taraf caqliya yani waa wax maskaxda ku raaxaysato laakiin ma aha wax applicable ah maalan engineeringkeenu wuxuu ahaa inuu ka fekero wareer guuraageena kan see loo dejin karaa ama buulcawskoodan yar see loo horumarin karaa environmentkoodan see loogu ilaalin kari lahaayo wax yaroo awrka ku rarmo cawska ogaana aan noqonin geedahana loo reebo xoolaha see loo samayn karaa laakiin haddaynu daariska iskarabiska u eg dhisno maa tufiid lilmujtamaci shay-a waxba badan soo kordhin mayso aqoonta waxaan leeyahay waa inay noqotaa waxa mujtamaceena masalan dunida saddexaad waxyaabaha caankii waxaa ka mid a xirfadyahanadooda iyo aqoon-yahanadooda aqoon-yahanadooda badan waana qadiyad mackuusa maqluuban waxaa laga yaabaa waxaynu u baahnaan lahayn dhowr engineer oo civil building engineering yaqaana hargeyso dhan dasay u baahnayd laakiin waxay u baahnayd maxay how many technicians intaasoo qof oo farsamo yaqaana maanta waxaa laga yaabaa in engineerada civil building engineerski inay wastaadada ka badan yihiin waa qadiyad mackuusa waa ilay ahayd inay xagga kale badato oo dadku technolojiyadan iyo farsamo yaqaanabade si uu u socon karo wixin waxaa leeyahay markaasi hadday duruus cilmiya noqoto kolley waddanka waana kusoo noqonaya insha allahu in dadku kala faa'idaystana waa jeclay idinna inaan wax idinka kororsado anna waxaan kordhin karo inaan kordhiyo laakiin maanta waxaan jeclaa un kelimad guud inaan idhaahdo oo ku saabsan mawduucaasi ah cilmiga iyo islaamnimadu inaan ahayn wax isdiidaya laakiin inay yihiin khuraafada iyo islaamnimadu waxa isdiidaya cilmiga qaybtiisa riyalka ahi inuu yahay waxay nolosha u baahan tahay cidda la rabay inay kala soocdo ama waxyi inay kala saarto waxa aan dhabta ahayn iyo waxa dhabta ahayna waa idinka insaankuna waa iska daciif akhtaad waa iska tiro badan tahay mar kastabana insaanka waxbaa ka maqan heer kastoo uu joogaba waxbaa ka maqan wa fawqa kula dii cilmin caliim qof kastaaba aqoontu meel bay u joogtaa idan waxaan ku talinayaa wuxuu yahay inay idinku aqoonta u dadaashaan inaad kaljarkiina ku salaysaan iyo mabaadidiina iyo dhaqankiina aqoontu waxay wax tartaa point of view-ga aada rumaysantahay markay educationku u ka yimaado waxbarashadu markay ka timaado markay qof soomaaliyeed oo muslima oo waxgarada soo saarto laakiin hadday soo saarto qof soo aragti soomaaliyeed leh ama featureskii soomaalida leh qalbi ingiriisi leh waxba dee tari maayo mujtamaca waxba kusoo kordhin maayo weligaaba sheego kama gedisinid dee british wax bartay british wax bartayna aniga waxba ima aha yani ninka british u dhashay britain u dhashay wax bartay waxba ii kordhin maayo aniga waxa wax ii kordhinaya qof cultureka iyo dhaqanka iyo diintaan aaminsanaya ila aaminsan waxa aan danaynaya ila danaynaya dadkaan u damqanaya u damqanaya noloshooda ka fakeraya inuu horumariyo aqoontiisu markaasi ay wax tarayso idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan gaalka iyo aqoontu iskuma xidhnaa aqoonta barta gaalnimadana iska tuura khilaafka ama qushuurta sare ee lagu qurxiyey bahashu waxba ma taraysa iska daaya laakiin lubiga rasmiga ah inta cilmiga rasmiga ah qaata waxaanay wax taraysaa markaad noqotaan dad muslima oo diintii iyo dhaqankii iyo waxay rumaysanaayeen dabaqaya anigu dee dhalinyaradiina halkan fadhida waxa laga yaaba inaan in badan ka weynay waa kontan jir baan ku dhodhowe macallimiintaydina way fadhidaa laakiin waxaa laga yaaba in anigu soo gaadhay jaamacadka soomaaliyeed oo nin tukadaa baanu ku jirin ama madhiya laba waxaan jiray jaamacadda waxa salaad u kacee salaad tukada walilahi alxamdu maanta waxaan arkayaa yani iskuullada iyo jaamacadka iyo dad badan oo cibaadaysanayo o ilaahay ka cabsanaya idan waxaan arkaa the right wayna imika u socoto waagaasi xaggay u socotay iyo hadda oo iska tabar daran tahay xaggay u socotaa anigu haddaan ku rajo badna haddaanaan arkaya inay yihiin dadkii wax soo saari lahaa ama wax samayn kari lahaa inay yihiin dadkani waan idinku badiyey hadalka kumanaan runtii talagelin inaan idinku badiyo waxaan kusoo koobayaa wuxuu yahay aqoonta mabaadi'daa rumaysantiin ha ka baxdo misaal basiitaan idin siinayaa oo mabda iyo aqoontu say isugu xidhan yihiin xataa musطalaxaadka cilmiga ahi terminologyga xataa scientifica ahi wuxuu ka tarjumaa dhaqamo umadeed masalan saddex suuradoodoo baan tilmaamaya maanta erayada iclaamka ama jugrafiga ama waxaana la isticmaala masalan waxaa la isticmaalaa near east iyo far east iyo middle east baa maqashaan soo maha sharqi lawsadkiibaa waxaas ka dhacay haddii bari iyo galbeed la sheegayo waa inuu point of reference jiraa burcadee markaan jooga hargeysa waa galbeed laakiin maalin dhaweyd aan gabiilay tagay waxaan maqlayay iyagoo leh barigii cidima ka timi hargeysii sheegaya markaan barigii weydiiyey waxay ku yidhaahdeen waa waa hargeysa idan markaad bari iyo galbeed sheegayso waa in point of reference jira cid referenceka iska dhigaysa maadaama ay yurub iyadoo aqoontan hogaansanaysay london iyo baris waxay isaga kaan dhigeen inay iyagu yihiin the center of the world therefore new year eastku waa bariga iyaga u dhow middle eastkuna waa kan far eastkuna waa xaggee markaa waa indhayart anoo jaamacad jooga oo af norwiji baranaya ayaa waxaanu class ku wada jirnay qolo gabadh ka macalimada jaamacadda lafteeda of jabanis iyo wax dhigta deetana classkii baa la sheek sheekaystay waxaa la yidhi bal cid waliba dhaqamadiina iyo aragtidiina soo bandhiga islaantii brofesorda jaamacadda ka ahayd laakiin lectureka nala dhigata oo iyadoo qaybta afjabaniski waxaa ku baxda wax ka dhigta ayaa hadashay markaa waxay sawirtay ilmaha yare jabaniiska ahi siduu dunida u arko maalan maabka maanta aad taqaaniin dee waxaynu haysanaa duniduna golobtay soo maaha laakiin educationally marka wax la dhiganayo maxaynu wax ku baranaa khariidad bilaynah lan maab baynu isticmaalna maa ballaadhan maabka ballaadhani siduu u sawiran yahay ma u fiirsato wuxuu sawiran yahay xaggan galbeed oo maraykan ku yaallo halkan dhexoo africa iyo yurub ku taallo xagga bari iyo fogo asia ku taallo sacay kama sawira idan marka sidaa u egto dee yurub waa almost dhexdii bay ku jirtaa hareeraha waxaa ka xigaana markaa waa bariya galbeedkii ilmaha yaree jabaniiska bay tidhi sidan looma baro waxaa loo baraabay tidhi oo labtusiyaa inay jaban tahay the center of the world si taas looga dhaadhiciya bay leedahay dee maabkani wuxuu ahaa bay leedahay golob yaroo caynkane halkii ay yurub ka dilaacisay anagu kama dilaacina meel kale aanu ka dilaacinaa bay leedahay markaanu kala bixinayna xaggee laga dilaacinaya markaa atlantic oceanka laga dilaacinaya atlantic oceanka markaad ka dilaaciso afriki waa galbeedka halkii maraykanku ku dhacayay ku dhacaysa maraykan iyo maababkiisiina waxay ku jiraan bariga dee halkaas china iyo jaban iyo halkaasina waa center of the world markaa dunidii sida kale utaalla oo wuxunbay ku xidhnaydba warqadan yasha kolka midada lagaga jeexo haddaad xaggan midada kala jeexdo ka bixisana saan buu noqonaya xaggan maxaan uga jeedaa waxaa la rabaa ilmaha yar ee jabaniiskaee wax la barayo in culturekiisa iyo dadnimadiisa iyo dhaqankiisa loo buunbuuniyo inaanu inferiority complex qaadin dunida nin dacal yaroo cidifa xataa geographically baan la rabin in laga dhaadhiciyo koono yar inay iyagu dunida kaga yaalin in laga dhaadhiciya la rabaa inay the center of the world yihiin se daraaddeed culamadii muslimiinta hore imika kutubtooda taariikhda markaad akrido waxaa laga yaabaa in badan inay musalaxaadka fahmi weydaan ku qoran waayo iyaguna markay taariikhda qorayeen waktigoodii iyaga historians dunida u ahaa lakin taarikhda waktigoodii markay qorayeen bookskooda historyga oo dhan markaad akrido iyagu makay u arkaan inay tahay the center of the world scientificalina maki dunida inta yaabisada ah waa markaskeeda waa centerkeeda geographically maanta taasaa loogi marka laga reebo inta badda ah inta yaabisada ah maka waa center laakiin iyagu maadaama ay qur-aankoodi iyo waxyigooda haysteen meeshii islaamku ka faafeyn ahaa waxay u arkayeen inay maki tahay maxay the center of the world saa daraaddeed almaqrib markay ka warramayaan galbeed galbeedku xagu ahaa dee morocco iyo meelaha north africa maqrib ilarab markay ka warramayaan sharqiguna waa iran iyo meelahani ku taallo waadiga nahru jixoon la yidhaahda afghanistan dhex mara maa waraa nahr baa la odhan jiray wixii ka dambeeya marka kutuba taarikh markaad akrido atlantica wixii xaggan ka xiga waa maa waraa baxra dulumaadku ka dambeeya xaggan wixii ka xiga waadigaasina waxaa la yidhahdaa waa maa waraa nahr intaa ka dhaxaysana waxay u arkayeen inay yihiin intii santarka oo ay u tahay tani santarkii musalaxaadka markaa haddaad akrido oo aanad musalaxaadkaasi fahamsanin aad si fiican ba u garan baa laga yaaba geographical positionska bugakani uu ka warramayo historygan islaamiga ah waxaan leenahay xataa markaa terminologyga ummade ay isticmaashay ee scientifica ahi in badan wuxuu ku salaysanyay dhaqankooda iyo fikradooda iyo waxay rumaysnaayeen idan dunida maanta marka laynoo dhigayo taariikh oo dhan waxaa lagu dhigaya maxay berigii koowaad ee dunidu dagaalantay berigii labaad ee dunidu dagaalantay yani ninka waska ahi markay iyagu dagaalamaan waa markii dunidu koowaadada wada dagaalantay waa markii labaad ee wada dagaa waxaa laga yaabaa xarbi alkhaliiji thaniya ciraaq markay qabsatay kuwait ee dagaalka lagu soo qaaday dagaalkaa ciraaq kuwa dagaalka lagu qaaday intii dawladooda ka qayb gashay iyo dagaalkii labaad ee dunida inta dawladooda ka qayb gashayna ka ciraaq badan tahay lakin ka ciraaq ma aha isagu dagaal adduunyo maaha ka dagaalka adduunkii waxa weeyaan kii ninka cadi u isdilayay yani white manismka rumaysnaa in ninka cad wax walba lagu ururiyo erayadan markaan tilmaamaya macnaheedu maaha galbeedka cilmi ma jiro waxa weeyaan galbeedka aqoonta maadigae maanta dunida taalla iyaga gacanta ku haya taa murankama jiro wax xaqiiqa aan cidina dafiri karin waana ta loo baahanya in lasoo naqliyo ama lasoo guuriyo ama la barto ee la keeno dadka muslimiinta ay helaan laakiin waxaan leenahay iyadoo shaadhkeeda gashan yaan la soo guurinay iyadoo keligeed qaawan soo guuriya shaadh soomaaliyadoo muslima sura shaadh soomaaliyadoo muslima u geliya laakiin iyadoo sudan suudhkeeda sidata inama anfacayso iyadoo suudhkeeda sidata inama anfacayso waayo waxaan leenahay culture kale iyo dhaqan kale iyo diin kale ayay ku salaysantay oo ka soo kobacday oo ugu yaraan xataa mustalaxaadka iyo terminologyga la isticmaalaya waxaa ku salaysan idan waxaynu u baahanay inaynu islaam garayno aqoonteenna inaynu kobocno inaynu garaad yeelannaa inaynu tamyiiz samayn karno wax kala caddayn karno dee taasina waxay ku imanaysaa in la helo dad wax tajribayn kara wax invent garayn kara wax ibdaacin kara dad aan aqoonta u aqoonin inay tahay inta lagu shubo yani oslow aan joogay jaamacadda norwegianka ayaa waxaan arkay semester zero bay dhigaan semester zerogooda shan book oo falsafada baa la dhigaa war waxaan ninkaan aaminsanayn maxaa ugu dhigaysaa baan ku idhi waxaan ninkaan aaminsanayn ama ninkaa pure sciences raba inuu qaato maxaa ka galay philosophigan tirada badan le a ugu daalinaysaa wuxuu igu jawaabay dadka halkan jaamacadda yimaada buu yidhi maaha dadaan rabno intaan wax ku shubno inay sidaan ee waxaanu rabnaa inaanu dunida dadkii ibdaaca sameeyey wax soo saaray iyo taariikhoodii uga waranno si uu dareemo dad la mida inay ahaayeen oo isna uu mubdic noqon kara buu leeyahy yani qof invention isna yeelan karo wax soo saar yeelan karo wax soo saarku iyo qofku inuu tajribo wax mulaaxadeeya wax fog maaha maanta dunida awaska markaad tagto dadka wax soo saara waa da'diinaa un kama badna laga yaaba inaad adigu sigaad nin ciroobo caddaaday unbaa albert einstein kaa laynagu waale relativity iyo kan soo saaray labaatan jir buu ahaa maalintuu intan isu geystay ee uu fahmay laakiin waxa weeyaan waxan buu siiyey wakti ogolaaday inuu dabagalo ogolaaday inuu baadho waxaan kelmadayda kusoo koobaya ma aha lagjaradii cilmiga ahaa ee u barateen mana aha wacdi diineed oo maxdiya oo aan nusuus shareecaha idiin akriyay laakiin waxaan jeclay waxa dambe aynu isugu nimaadno inay muqadamo u noqoto waayo inaan boyntka un haddii alla yidhaahda ka duulo labadan wax inaanay isdiidaynin ee inay wada socon karayaan in ahlu cilmi la noqdo iyo diintaada iyo muctaqadkaaga iyo dhaqankaaga inaad haysataa waxaan isdiidayn inay yihiin inaynu bruufgarayn karno lakin waxaan leeyahay ciddii aan rajaynayay inay waxan qabataa waa idinka mar labaad waxaan umahadnaqayaa dadkan xuduurka ee soo fadhiista tirada badan leh iyo usaatidadiina iyo brofesoradiina iyo guddigiina ardayeed ee soo diyaarisay kelimaadkan inaan idhaahdo wax badan idinkuma kordhin baan filaya laakiin waxaan is leeyahay su-aalo malaa maskaxdooda waad weydiisa ay jawaab raadin karayaan asalaamu calaykum waraxmat ullah
laakiinse waxaanu jeclaa markii hore aan ka cudurdaarana ilaabay inaad soo qadintaan ama aad soo dhawaysaan su-aalaha aad sheekha maha isleediin weydiiya laakiinse dhowr su-aalood ayaan hayaa oon ku soo dhawaynaya su-aasha hore waxay odhanaysaa maadaama dee technology-ga ay gacanta reer yow ku hayaan luqadooduna ay tahay luqadda had iyo jeer iminka ay ku qoran tahay luqadda carabigu miyay tahay mid waxa weeyaan technology-ga lagu baran karo
luqadda carabiga ka luqa ahaan markaanu eegno waxaan odhan karnaa waa luqaadka dunida ugu waaweyn bay ka mid yihin walidalik waxaan odhan karnaa maalan luqa ingiriisi markaan dhinac dhigo afka ingiriisiga rootska oo dhan marka laysu geeyo waxay dhahdaan waa ilaa siddeed boqol oo root buu ka kooban yahy bay dhahdaan rootska daaya wuxuu dhaloo dhan marka lagu daro any dictionary ingiriisiya ma leeka qaamuus yaroo carbeed oo maalan lisaanulcarab oo kale waxay tilmaamaysaa say labada luqadood u kala ballaadhan yihin marka la eego xagga flexibility-ga luqadu sidaa ay u jajabayso afka carbeed waa luqada keliya ee hal kelmo laga samayn karo sentinska adoonayso o dhami wuxuu u baahnaa yacni subject iyo object iyo verb iyo wuxoo dhami kelmad qudha bale kelmad daraba ayaa waxaad ka samayn kartaa maxay garaacisdii iyo madruubkii kii la garaacay iyo daaribkii wax garaacayay iyo sifadii loo garaacay daraab inuu ahaayo inuu darba waaxida inuu garaacayay inta jeere la garaacay qaabka wax loo garaacay meesha lagu garaacay intaba kelmaddanoo quraan ka jejabin karaa kama suurtagalaha luqada ingiriisi inaad intaa ka jejabiso inaad hal kelmad ka wada jejabiso intana luqa tansiska marka la eego luqada carbeed waxaa laga yaabaa inay ficil maadiya mudaaric ka kooban tahay wixii la rabana lagu gudan karo waail tan kale laga yaabo lix iyo wixii ka badan inaad u tilmaami karto ka luqa ahaan markaan u eego markaa labada luqo isuma dhawa aad bay u kala fog yihin yani carabigu wuxuu ka mid yahay luqaadka bini aadamku maanta dunida ku korhayo luqaadka ugu waaweyn markaan imaado su-aasha ay weydiiseen ee ah technology cilmi kasta ummaduhu inta ugu badanle waxay ku bartaan afkooda afkiisa markuu qofku si fiican wax ugu bartaanu si fiican wax u tatawurin karaa taas waxay sababtaa maanta maalan hool yurub isku dar dee nin waliba afkiisu ku dhigaa norwegiyo afar milyan oo qof weeyaan waa somaliland bay damala leegihiin waa afar milyan afartaa milyan dee ilaa iyo researchka ugu dambeeya af norwegia lagu wadaa oo af norwegiga ma taqaano waa luqa yaroo kabkaba beri dhaweyd baa la sameeyey qoraalkeedaba xataa officially weli wadanku iskuma waafaqsana qaabkeeda saa daraaddeed ba ay laba qaab loo kala sameeyo labaduba official yihiin oo labaduba idaacadda ka baxaan oo labaduba laba qaab oo la kala dhigto ay tahay iyadoo itaalkaale oo laba qaab oo la kala dhigto caynkaasiya ay haddana tahay ta wax lagu dhigo from jaban ka soo bilow ilaa halka u dambaysa dunida cid waliba afkeeda ay wax ku dhigtaa laakiin haddana waxaa xaqiiqo lagama guuraan ah maanta aqoonta basharka ee ugu badan ee technolojiya waxaa ku saabsan afka ingiriisi inuu ku qoran yahay iyana waa xaqiiqo laba dhaafaan ah laba sababoodba iyagoo ah kuwii hogaaminayay oo dee maraykan iyo marka la eego dawladda ugu weyne dunida maanta la odhan karo aqoon iyo dhaqaal iyo askar iyo intanba colaadda ka dambaysa aynu colnay laakiin waxaasoo dhan way hogaaminaysa muran kama taagna iyo mid labaad oo ah inay hayaan dhaqaale xataa in other book meel kale lagu qoro af kale lagu qoro la translate garayn karo markiiba baxsi kastoo jarmal ku soo baxa ama denmarkis ku soo baxa ama jabanis ku soo baxa sidoo ingiriis yar bedelisa soo simbal marka waxaan uga jeedaa baaxis rasmiya kama maarmo af ingiriisi maanta waa xaqiiqo researcher rasmiya waxaad doonayso research gare maanta waxay ka mid tahay waxyaaba aan laga maarmin laakiin taa macnaheedu maaha af afka kale inaan wax lagu dhigi karin waa ka baxa
su-aasha labaad ee halkan lagu soo qadimay waxay odhanaysaa ka waran haddii aan wax ku bar aan waxbarasho u doonto wadamada kale ee mala wadamada reer yurub muxuu islaamku ka qabaa sidee tan uga badbaadi karaa dhaqamada isoo waajahaya
waxa aan ku siin karaa waa tala bixin waxbarasho meel kasta waa laga baran karaa weliba markay tahay waxbarashada maadiga ah meel kasta waa laga baran karaa laakiin qofka bini aadamka waa inay priorities u kala leedahay inta aad ka helayso cid waxa aada u baahantahay ku siin karaa cultureka iyo diinta iyo dhaqankaad rumaysantahayna rumaysan waxaa priority mudan inaad isaga ka qaadato haddii taa la waayo dee qofku wuxuu ku qasbay inuu cidda kale ka qaato bishart inaad dhisantahay laakiin inaad dhisantahay maxaan uga jeedaa galbeedka qofka ku nool cidima tidhahda war diintaada ka baxa laakiin waxaan leenahay waa laga saaraa see lagaaga saaraya haddaan cidiba ku odhanayn ka bax waa maalin kasta su-aal joogta oo aanaad ka jawaabi karayn ardayga yaree iskuulka maalin kasta haddaad su-aal weydiiso shubha ku samayn karta qofka shaki gelin karta aduu horta caalimatiid wax walba ka jawaabi karaa oo dee ma jiro qof wax kastoo la weydiiyaba odhan kara waan iska celinaya nin kasta waan u babacdhin karaya ma jiro laakiin waxaan uga jeedaa usuushaadu waa inay dhisan tahay usuusha maxaan uga jeedaa usuusha inta diiniga ah waa inay dhisantay dhisnaanta uma jeedo hadda intan caadiga waxa laga yaaba markaad soomaalida dee iskala nooshahay weligaaba inaanay cidi ku weydiinin ma caddayn karaysaa inuu ilaahay jiro ama nebi maxamed inuu nebi yahay carcaddee cidi weligaa kuma weydiin baa laga yaaba waayo musallamaadkii kugu jirta in nebi maxamed nebi yahay adnaba inaad baxsi badanba gelin baa laga yaaba laakiin markay noqoto su-aasha koowaad saad u caddayn karaysaa in ninkaa carbeed uu nebi ahaa lagu yidhaahdo oo nimaan aaminsanayn inuu halkaa ay ka taagantay ku weydiiyo oo su-aashiisu ay kugu badato oo maalinta dambe wax u dhigma lagu weydiiyo oo saa dambe lagu weydiiyo horta maxaad maka ka eegtaan maad meelaha kaleba ujeesatid maalin walba wuxun baad tidhahdo xagga qiblada xigtaay maad meelaha kale isaga jeesatid bisha ramadaan maxaad u soontaa maad ogosba iska soontid bishan un aan la garanayn maalin kasta la odhanayo way dhalatay iyo may dhalan waa questions baa laga yaaba anad weligaa isweydiin adigu intaad halkan joogta laakiin maalintay kaa hor timaado asaanad waxbaba hore akhrinin waxbana eegin dee un inaad aamusto iyo war hayla hadlinayo inaad tidhaahdo iyo inaad raacdo waxba kaba dhexeeyaan labadaa midna kuma anfacdo warayla hadlinana ku anfici mayso inaad duumataana ku anfici mayso marka waxaan kusoo koobaya hadday dani ku baddo oo aad meel kale wax ka weyday oo ay dani ku baddo inaad iyaga wax ka qaadato waa inaad tahay qof musallamaadkiisii diimeed si fiican u garanaya war haddii kale waxaad haysataad ku khasaaraysa waxbaa doonan asalaamu calaykum
su-aal kale ayaa waxay odhanaysaa dadka soomaaliyeed ama bulshada dhallinyarta ahi waxay badidoodu rumaysan yihiin inaanay habboonayn in digrii lagu qaato diinta ama waxyaalaha faniyada diinta wax ka mid ah haddaba sidee fikraddaa looga saari karaa bulshada ayuu ardayga leeyahy
dee idinku mar haddaa jaamacaddii joogtaan waxaa islahaa taa way soo dhaafeen dadka dadka dadka dabadda ay haydinay taa ay weydiiyaane mar haddaa idinku jaamacaddii ma joogtaan waxaan islahaa dee taa waa waa ka soo tallaabeen hal su-aalaan ku weydiinaya un su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay maxaa wax loo bartaa maxaad wax u baranaysaa run markaynu isu sheegno inta ku qurxintaa markaad ka tagta inaad ku xoogsato socinka maaha wadankan wuxuu qabanaya iyo baabkaa markaad reebto waxaad u baranaysaa inaad ku xoogsato socinka maaha jaamacadda markaad timaado inay caynkaa tahay waxaan kuugu daliilinaya jaamacadda markaad timaado facultiska maxaad ku doorataa facultkaad gelaysa soomaalida horta waa caada iska leedo de jaamacadka yurubaan arkay intay tagaan buu xidhaa waar hebel horta adigu xaggaad ku jirta wallahi anu physics baa iska wada adiguna chemistry wartalo chemistry gaama dhigtaa un bay dhahan inta imaadaan dabeetana chemistry isu iska gala isagoo aan damba ka lahayn adhowna shahaadadu qaataa una iska tagaa laakiin inta ugu badan leh dadku bini aadamku markuu faculty qaadanayo wuxuu ku xisaabtamaa market value-ga uu leeyahay iyo shaqada lagu helayay dib maanta la yidhaahdo historyga haddii la barto de markaa qalinjabisaanba shaqa waa la waayaya cabdihaybe waxaa odhan doontaa nagu wada qor facultkaasi inta kala dooni mayne facultka historyga waayo waxaad wax ku qiimeynaysay su-aashan markaa ku weydiinaya waxa weyaan qofka muslimkii muxuu wax ku qiimeeya yani life periodku qofka muslimkii waa intee ma intan dunida la joogayaa mise wuu uga badan yahay wuu ka badan yahay weeyaan qofka muslimku wuxuu rumaysan yahay inuu sanawaad halkan joogayo dhimanayo lasoo saarayo dabeetana nolol abadiya in la gelayo idan life periodkaasi tirada badan leh keebaa market valuegiisu ugu qaalisan yahay wixii ilaahay kugu xidhaya idan waxaan leenahay cilmi la bartaba waxa ugu qaalisan inaad tawxiid baratid ilahay waxa kugu xidhaya inaad baratid baa ugu qaalisan xataa waa markaan ku eego market valuegi waayo janno inaad heshaa waxaa la yidhaha aakhiro yaa u janno yar waxa uu janno yar muslimkii caasiga noqday ee la cadaabay ee jahanabo galay ee xabsiga soo qaatay ee intaasoo sannadood iyo malaayo kusoo jiray ee laga soo saaray ee xadiis sheegayso jahanamiyiin kuwa la yidhaahdo marka dambe ilaahay intuu shafaaco qaado laga keenayo jahanami inay jiraan kaas wuxuu xadiidka saxiixu muslim ku qoran sheegaya in la odhanayo tamani isagu wuxuu is odhanayaaba war jannadii way buuxdaa saa xadiidku sheegaya ilaahay oo meeshu waa buuxdaa bule wixii odadii mar hadday iga horreeyeen oo la galay waxba boosma banaana dabeetna ilahay wuxuu ku odhanayaa tamani buuxteed iyo waxa aduu ka tago bal khayaalkaaga sii daayo inta in leg baad u baahanta kadib akhiiran waxay ku gabagaboobaysaa in ilaahay yidhaahdo dunidii lagu noolaay oo dhan iyo tobanlaabkeed baad keligaa leedahay waa ninka u janno yar idan cilmiga barashadiisu uu keenayo ka ugu janno yari inuu ku helo whole university aan maanta joogno iyo ten times la laban laabay de market valuena uu leeyahy ogsoonaada asalaamu calaykum
bismi illah horta waxaan filayaa aniga iyo wadaadka xaggaa iga fadhiyaaba waxaanu haysanaa digriye islaama waxaan u sheegayaa qolyaha digriyada islaamkaa qaatayo ama ama ama ka shaqaynayo hana is odhanina oona ku xoog iyo tacab yarnahay rag ragga digriyada kale soo qaatay oo markaa adduunyadu waxba tari mayse aakhiraha loo shaqaysto kolley su-aalaha hor yaalla ilaa saddexda ma ka kooban yihiin waxa uu odhanayaa ardaygani dadka qaar ayaa yidhaahda shaygan marka shay laga warramayo muu jirin xilligii nebiga taasi oo macnaheedu u muuqanayo diintu kamay hadlin haddaba sidee bay diinta islaamku uga hadashay waxyaabaha cusub ee technologyga ee wato technologyga maanta soo baxay sidee bay diinta uga hadashay
jawaab koobani waxay tahay diintu qofka bini aadamka ah waxna caqligiisa ayuu ku garanaya waxna caqligiisu ma koobo waxa bini aadamku uu caqligiisa ku garanayo muranba kama yimaado waxaase aan si saxa loo garanayn muranka ka yimaada maalan natural sciencisku ma kala le buddhism iyo hindusm iyo jewish iyo christian ma kala leh haddii qaacidadaasi mathematicska ama physicska uu soo saaray nin buddhist iyo hadduu soo saaray nin christian iyo haddii nin muslim soo saaray isku qaacidin weeyaan isku waxbay sheegaysa waayo laab iyo tajribay gashay markay ka soo baxdayna way caddaatay idan xaqaa'iqda la iskuma khilaafo waxa biliifkee la rumaysanya wuxuu doonaya ha kala ahaadee waxa aan sidaa tanjabulka u ahayn waa waxa nadariyaadka cilmiga inta badan ay ku salaysan yihiin sharci qaanuun dawladnimo dhaqaale taariikh waxaasi oo dhami waxaa in badan ay la midab noqdaan dadku wuxuu rumaysan yahay caqligiisa xagga dambe ku jira waxaynu leenahay waa qaybta ay diintu hagto diintu waxay hagtaa waxa aan insaanku natiijo saxa ka gaadhaynin qofka bini aadamkana uu ka qaalisan yahay wax la tajribeeye yani waxa un wax lagu tajribeeyo maalma mabda lagu eego uu ka qaalisan yahay idan ilaahay intaynan waxba badan ka garanaynin dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin ba ilahay yidhi inuu hanuun noqdaa loogu talagalay basharka uu noqdo idan diintu wixii usuul ah ee basharku uu u baahan yahay ee ama ilaahay lagu caabudo ama iimaan ka warramaya ama janno ka warramaya ama aakhiro ka warramaya ama qaanuun ka warramaya ama usuushaasi oo dhamme waa rigid waxaanay ka timi samada ilaahay baana nebi maxamed usoo dhiibay wixii ziyaade loola yimaadana waa bidca wixii la yidhi eega oo ilahay wuxuu yidhi fasiiruu fi lard dhulka socda oo fanduruu baa la yidhi haiska soconina fiiriya oo wax daraaseeya oo wax barta wixii laynidhi bartana dee waxaynu ka keenna un idan diintu umay soo degin inay chemistryga inoo dhigtay inay physicska inoo dhigtay ee adigaa lagu yidhi caqligaaga ku baro oo soco chemistryga iyo physicska laakiin usushii nolosha ee ilahay kugu xidhi lahayd bay diintu ka hadashaa idan diintu ziyaado ma aqbasho waa bidca waxa lagu kordhiya ama waxa la yidhi barta de waa wixii uu nebigu yidhi antum aclamu biumuuri dunyakum ee sheegayay ta'biiru nakhl geedkii timirta ee uu yidhi ma iskaba daysaan maxaa ka taltallaalaysaan ay yidhahdeen saani uma dhalayso oo iska dee nebiga hadduu sheegay iska daaya bays yidhahdeen markay dhali weydayna sanadkii dambe u yimaadeen waxay dhahdeen ilahi rasuulkiisiyo dee timirtii dhali weydi wuxuu ku yidhi waar idinkaa adduunyada iga yaqaane hadday dee taltallaal wax idinku dhalayaan ku wata idan wixii tallaalis u baahan iyo aqoon bini aadam u baahan adaa lagu wakiishay oo lagu yidhi baro laakiin diintu waxa ay ka hadasho ibtidaaca ma aqbasho wax dambe oo ka soo daba kordhaa ma jiraan ee waa intii uu nebi maxamed ka tegay salawaat ullahi wasalaamu caleyh
laba su-aalood ayaa inoo haray markaa kolley waxaanu idin leenahay intii badnaydba waa soo sabirteene sabra waxa uu odhanaya ardaygani fadiilat shaykh carabigay ku qoran tahay maada taquluun can aladiina yaquuluun ina alurubiyiin hum aktaru taqaduman رغم أن العلماء القدام القدماء وأساس العلم كان عربيا
maxaa odhanaysan dadka odhanaya reer yurubkaa horumaray iyadoo cilmiga iyo asaaskiisii hore oo carabi ahaa horta carabi ahaada lafteeda kuguma waafaqsani lakin wax kugu waafaqsanay uu muslim ahaa cilmiga ciddii tatwiirisay carab kuna ma ahayna muslimiin ba ahay lakin luqa carbeed buu ku qora min bukhaare laga soo bilaabo iyo bariga fog ilaa iyo laga gaadhayo morocco inta ka dhexle ilaa iyo morocco maxaanu gaadhsiinaya ilaa yurub andalus laga gaadhayo inta ka dhexle muslimkii joogay baa tatawuriya ilaa moscow hoosteeda viana dacalkeeda ay muslimiintu ka soo noqdeen muslimka intaa degaanadii carab ma wada ahayn laakiin carabtu waxay ka ahaayeen hormuud dadkaasi yani dadka ugu hormuudsan ayay ka mid ahaayeen marka weedhaan waan saxayaa waxaad tidhaahdaa af carabu ku qortaa ama dhe ama muslim baa hogaaminayay muslimku inuu mar hogaaminayey muran kuma jiro dee in iminka laga badiyeyna muran kuma jiro ilaa inaynu muranno maaha haddana wixii scientific material waa laga badiyey oo muran uma baahna laakiin waxaynu leenahay waa tallaabo laga daba tegi karee maaha tallaabo quusa yacni basharku inaad tiraa yurub baa horumarto aan dib loo war jabaan iyo eshiyadan iyo dhulkani maalin dhawayd bay ahaayeen dad aan waxba garanaynin oo rumaysanaa inuu nin ilaahu yahay giibuu boqorkoodu saxeexay inuu ilaahnimadii ka daadegay gii ayuu saxeexay oo ogolaaday inuu ilahnimada ka daadegay bashar dhan oo meel iska fadhfadhiyo nin ilaahu haysta bay ahaayeen maantana technologyga dunida waa kuwa la baratabaya waxaan uga jeedaa nin walbana sagaal bilood baa lagu dhalay cilmiguna cid gaara uma xidhne waa ciddii xil iska saarta unbaa hesha cid kastoo xil iska saartaana waa heli kartaa asalaamu calaykum
su-aasha ugu dambaysa waxay odhanaysaa socodka qoraxda maanaa inay qoraxdu socoto iyo fikradda juquraafigu ka qabo sidee la isu waafajin karaa
qoraxdu cilmiga sayniska inay socoto wuu qabaa dhulkuna inuu socdo wuu qabaa qur-aankuna waxaa ku qoran inay cadceedu socoto dee labadiiba socod bay sheegayaane adiga nadariyaadkii qadiimkaha ee waxbaa taaganaha rumaysan basiid matay marka hadaan idhaha scientifically way socotaa ama binisbati ilayna waa laga yaabaa inaad su-aashana ka warramayso xaggeenna ma yay socotaa mise ma socoto horta nadariyaadkan fysiska ee ku saabsiisan cosmeticska iyo qaabka loo sawirayo inkastoo ay jiraan qaar preferable oo lagu dhigo jaamacaadka iyo dhulka academica ah laakiin nadariyaad badan baa jira maala nadariyaadka qaar ba waxay tilmaamayaan cadceedu inay socoto dhulkuna inuu socdo laakiin cadceeduna inaysan sidhi wal u socoto awel waxaynu rumaysnayn dhulku inuu sidee ugu wareego cadceedda maala waxaa la rumaysanaa cadceedduna inay halka taaganta dhulkuna isaan ugu wareego sacanga maaha nadariyaadka qaar ba waxay qabaan waa sasidual sidan uguma wareege cadceedda lafteedaaba ordaysa markaa dhulku halkan buu ka maraya laakiin iyadoo socoto marka kalena xaggan ka soo maraya labadii seerkal sida electricityga marka laydin dhigayso lama idhaa waa sasidual yacni labada seerkal iskuma beegna ee waa laba kala nooca soo maaha nadariyaadka fysiska qaar baa qabaan caynka inay jirto nadariyaadka fysiska matalan waxaa jira nin masriya oo kii publish gareeyey maqaalaad lagu soo saaray ururka mathematicaniska ee maraykanka oo isku dayayay inuu bruuf gareeyo aragtidii cobornicase hore sheegaysay dhulkuna inuu iska joogo cadceeduna inay wareegto oo mathematically cidi disbruuf garayn kari weyday wuxuu sheegay oo deetana la publish gareeyey looma qaadan academically in la dhigo laakiin haddana mathematically wuu bruuf gareeyey waana la disbruuf garayn kari waayo wuxuu sheegay waxaan uga jeedaa nadariyaadka cilmiga way iska tiro badan yihin laakiin cumuuman hadda waxaan muran ka joogin ama galaxiga ha raacaysa cadceed ama keligeed ha ordaysaa meeshay doonta ha xiimaysa waa ordaysaa socankaa maha nadariyale meel bay qotontaay oo weligeed may dhaqaaqin ma jirto qur-aankuna inay socotaa unbuu sheegay intaa mar haddaynu isku waafaqsanay dee wixii ka dambeeya waa cilmi baadhise gala asalaamu calaykum